aan ka bacday waa run waxaa la gaaray heshiis hordhaca oo ay hogaaminayeen ra-iisul wasaaraha iyo iyo labada madaxweyne oo labada dowlad goboleed iyo beesha caalamka intaba heshiiskaas oo maaragtay ciidamada lagu kala qaaday heshiiskaas waa waa waa dhaqangelayaa hadda maantaysa oo dhinac ahaan axad ahayd oo beesha caalamka inay yimaadaan aysan u suuragelin oo axadday dasasiwaayadaaa jimca laakiin waxa weeyaan beri waa isu imaanayaan dhinacyadii iyo gudiyadii meelihii ciidamadii deganaayeena waa lasoo kormeerayaa siyaa la yidhaahdo marka laba madaxweyne na way soo noqonayaan oo shaqooyin kii doorashooyinka awgeed labadaba waxay ahaayeen caasimadoodii wayna soo noqonayaan marka waxay dhibaataa hadda kama taagna arrintaas oo la sheego waxaa go-aankaas lagu soo gaaray imaaraatska markii madax madaxweyneyaashu ay isugu tageen ma suuragelin dib buu u dhacay waayo halkan ayaan dhamaystirkii nabadda iyo maaragtay ciidamada in la kala qaadaan weli halkaan ka dhammaanin ayagoon halkaan aysan ka dhammaanin hadda lama aadi karo waxaa la rabaa in ciidamada oo dhan iyo nolosha diiwaanka lagu dirdo oo dhan in ciidamada ka caagan laga dhigo oo xaqiijiyo markii arrintaas sugnaato ah laga guddi la qabto oo maaragtay oo dee xagga ku wada hadlaal xal ku sameeyo waxaa kaloo ku awoodana jiro culays ah caasimadaha oo dhan oo kismaadana ay ku jirto waxaa ka socda doorashooyin doorashooyinkii xildhibaanada aqalka hoose ayaa ka socda marka ayaga waktigeedu waa dhow yahay marka taasina waxay keentay ciriiri kaleeto oo attention la siin lahaa shirkan inay yaraadaan beesha caalamka nafteeda oo shirka ina qayb ka noqdaanna ayagana schedulekooda weli muxuu waxaa la rabaa in dowladaha iyo iyo iyo iyo beesha caalamka intay ka shadaan waqti loo loo qoondeeyo waqti waqtigaas loo qabto marka waa laga fikerayaa laakiin shirkaas shir baaqle maaha weliba labada dhinacba aad bay ugu dadaalayaan in shirkaas waxbuu dhaco wanaagsantahay
mudane wasiir ma jiraan ciidamo ka socda dowladda soomaaliya la keenayo magaalada gaalkacyo si ay goobjoog uga ahaadaan ama ay u ilaaliyaan labada guddi ee labada dowlad goboleed ay soo magacaabeen saasaa qorsheeyahay ha tiro kooban oo dadka beesha caalamka ka socdana ilaalinaysa labada dhinacna laiskuog yahay ayaa imaanaysa oo maaragtay nabad ilaalintii iyo meelihii maaragtay xaqiijinta ka qayb galaayo ha